ayuub cutubka labaatan iyo koowaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi maqla oo warkayga aad u dhegaysta oo tanuna ha noqoto wixii aad igu qalbi qaboojisaan bal mar iyo oggolaada aan hadle oo kolkii aan hadlo dabadeed iska sii majaajilooda balse anugu ma dad baan ka ashtakoonayaa maxaan u ahaan waayey mid aan dulqaadan bal i eega oo yaaba oo afkiinna gacanta saara oo xataa markaan soo xusuusto waan welwelaa oo jidhkaygana waa hoog iyo ba' waa hoog iyo ba' bal maxay kuwa sharka uh u noolaanayaan oo ay u gaboobayaan balse maxay xoog badan u yeeshaan farcankoodu iyagoo la jooga hortooduu ku xoogaystaa oo dhashoodiinna hortaaday ku dhisan yihiin reerahoodu cabsi way ka ammaan galeen oo ushii ilaahna iyaga ma kor saarna dibidoodu way dhalaan oo marnaba madhalays ma noqdaan sacyahooduna way dhalaan dhicisna ma keenaan dhallaankooda dibadday u baxshaan sidii ari oo kale oo carruurtooduna way cayaaraan waxay ku gabyaan daf iyo kataarad oo dhawaaqa biibiilaha way ku reereeyaan cimrigooda waxay ku dhammaystaan barwaaqo oo dabadeedna daqiiqad ayay shii'ool ku dhaadhacaan laakiin waxay ilaah ku yidhaahdeen war naga tag waayo dooni mayno aqoonta jidkadkaaga waa maxay ilaaha qaadirka ah oo aan u adeegayno balse maxaa faa'iido ah oo aannu ka helaynaa haddaan isaga u tukanno bal eeg barwaaqadoodii gacantooda kuma jirto kuwa sharka ahna taladoodu way iga fog tahay imise jeer baa laambadda kuwa sharka ah la demiyaa oo imise jeer baa balaayo ku kor degtaa oo imise jeer baa ilaah isagoo cadhaysan xanuun u qaybiyaa oo ay sababtaas aawadeed u noqdaan sidii xaab dabayl ka horreeya iyo sidii buunshe uu duufaanu kaxeeyo idinku waxaad tidhaahdaan ilaah xumaantiisii wuxuu u kaydiyaa sharrowga carruurtiisa haddaba isagu sharrowga ha ugu abaalgudo si uu laftigiisu u ogaado aawadeed indhihiisu arkeen halligaaddiisa oo isagu ha cabo ilaaha qaadirka ah cadhadiisa waayo waa maxay farxadda uu reerkiisa ka helo markii cimrigiisa dhexda laga gooyo balme ilaah baa wax la baraa maxaa yeelay isagaa xukuma xataa kuwa sare mid baa dhinta isagoo xooggiisu ku dhan yahay oo istaraxsan oo xasilloon oo aad u buuran oo dhuuxa lafihiisuna qoyan yahay oo mid kalena wuxuu ku dhintaa naf qaraar isagoo aan weligiis wanaag dhedhemin habase yeeshee isku sii bay ciidda u dhex jiifsadaan oo dirxi baa korkooda daboola bal eega anigu waan ogahay fikradiinna iyo xeesha aad qaldan igu hindisaysaan waayo waxaad tidhaahdaan war mee gurigii amiirku oo meeday teendhadii sharrowgu ku dhex hoyan jiray miyaydan weyddiin kuwa jidka mara oo miyaydan garanayn calaamooyinkooda iyo in ninkii sharrow ah loo celiyey maalinta balaayada iyo in hore loogu sii kaxaynayo maalinta carada bal yaa jidkiisa isaga hortiisa ugu caddayn doona oo bal yaa isaga ka abaalmarin doona wixii uu sameeyey laakiinse isaga waxaa loo qaadi doonaa xabaasha oo qabrigiisa waa la ilaalin doonaa waxaa isaga u macaanaan doonta ciidda dooxada oo dadka oo dhammuna isagay soo daba kici doonaan sida kuwii aan tirada lahayn oo isagii ka horreeyeyba ay u dhinteen haddaba bal maxaad si aan waxba tarayn iigu qalbi qaboojinaysaan maxaa yeelay jawaabihiinnii been oo keliya ayaa ku hadhay